habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa washington waa fiidimo sabtiga bisha agost ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa toddoba iyo toban waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray qodobada aad idaacadda aad ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse bixi oo ka hadlay arrinta badda waxaa kale oo aad maqli doontaan idaacaddeena caawan aad ku dhegaysan doontaan baarlamaanka soomaaliya oo maanta dalbaday in doodahooda soo socda lagu soo daro cabashada dhallinyarada iyo sar u qaadista canshuuraha
wax cashuur ah oo dakhli oo baarlamaanku uusan uusan uusan ogolaan lama kordhin karo waxa weeye waana midda hadda dhalisay in shacabkii ay kacaan iyo ganacsatadiiba annagu waxaan aaminsannahay in shuruucda dalka lagu shaqeeyo
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal martida mikrofka iyo weliba barnaamijkii xisaalaha ee caweyska washington hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii wakaaladda difaaca madaniga ah ee khaza ayaa sheegtay in duqayn dhinaca cirka ah oo israa'iil ay geysatay subaxnimadii hore ee maanta ay ku dhinteen shan iyo toban qof oo ahaa qoys falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan sagaal caruur ah iyo saddex haweena duqintaasi ayaa waxaa la sheegay inay ka dhacday guriga qoyska markaasi deganaa asweyda ah oo ku taalla bartamaha khaza sida wakaaladda wararka ee a f b uu u sheegay afhayeen u hadlay wakaaladda difaaca madaniga milatariga israa'iil ayaa dhinacooda dhacdadaasi ka hadlin qof goobjooga ahaa ayaa wuxuu sheegay in duqayntu ay dhacday waa berigii dagaal in ka badan toban bilood dhex maraya israa'iil iyo xamaas ayaa waxaa burbur xoogan u gaarsiiyey khaza mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa waxaa digniin ay ku bixiyeen in qaaradda yurub ay u diyaargarowdo kiisas hor leh oo ah xanuunka furuqa daanyeerka kaasi oo boqolaal qof ay ugu dhinteen dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku booriyey sharikadaha daawada sameeya inay dedejiyaan soo saarista tallaalka halka dalka shiinuhuna uu sheegay in ay baaritaan ku samayn doonaan dadka u soo safraya dalkaasi kadib markii kiisaskii u horreeyey ee xanuunka lagu arkay meelo ka baxsan qaaradda afrika oo ay ka mid yihiin dalalka sweden iyo bakistan gabriel atal ra-iisul wasaaraha dalka faransiiska ayaa isaguna waxa uu sheegay in dalkiisa uu ku jiro feejignaan xoogan oo sare islamarkaasina ay dhaqangelin doonaan tallaabooyinka cusub ee dadka u safraya meelaha aadka u halista ah xanuunkan furuqa daanyeerka ayaa waxaa keena virus xayawaanka ka yimaada una gudba dadka iyadoo sidoo kalena uu ku faafi karayo isku soo dhowaanshaha iyo istaabashada calaamadaha lagu garto waxaa ka mid a qandho muruq xanuun iyo finan waaweyn oo jidhka qofka ka soo baxa dhegeystayaal warkiina waa naga intaas madaxweynaha somalilan muuse biixi ayaa waxa uu ka hadlay dhexdhexaalinta turkiga uu ka dhex wado soomaaliya iyo ethoobiya xamse cali jesto ayaa warbixintan loo soo diray
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay shirkii ay soo qabanqaabisay dalka turkiga ee u dhexeeyey dalka etoobiya iyo soomaaliya wuxuuna sheegay in ay xulifo ku ahaayeen dalalka masar turkiga iyo dowladda soomaaliya maalmaha waxaa xoog socda shirar dowladda turkigu hogaaminayso oo ay xulifo ku yihiin masar iyo turkiga iyo dowladda xamaree taagta darane waxaa la yaab leh in maanta jibciyadda qurbakan xaysaa saaka iyo ilaawiya saddex shaba ay taageeraysay in ciidamadii la odhan jiray unisom imkana ads la ydhaahdo ee caalamku ugu deeqay dhab muddo ka badan labaatan sano oo wakhtigoodii dhammaaday oo ay ka daareen dee kuwii lacagta siin jiray oo igu horrayso midooda yurub oo ay ku xigto dowladaha galbeedka sida ingiriiska iyo maraykanka iyo ay ka daareen bilyoniska ay ku shubeen oo waxba ka soo bixi waayeen in ciidamadii wakhtigood soo dhowaaday la leeyahay ha sii joogeen inta cid disha loo helayo laba dowlad baa ballan qaaday inay ciidankeedanayaan ay ku garab taagan yihiin soomaaliya oo ay iyagu iskood u keeni doonaan kuna ilaalin doonaan inay sii jirto dowladda xabar labadaa dowladood waa turkiga iyo jabuuti waa xaalad cusub turkigu muxuu ugu dagaalamayaa inuu xamar garab taagnaada iyo dowladdiisa kolba intii xamar ka soo hadha waa danaha dalkiisu ka dhex arkaya dowlad walibana waxay ku dadaashaa danaha dalkeeda muxuu somalilan ula dagaalamayaa ee uu garab siinayaa dowladda xamarra waxa weeye somalilan intii uu joogay iyo muddadii uu xudxudanayay mar walba wuxuu ka waayey inay ka soo liicdo ama ay u dheganwulaato in qaranimada somalilan waxaan ahayn laga wada hadlo isaguna wuxuu doonayay inuu inagu celiyo xamar hadduu caqligii taa lagu waayo terkiga waxaan halkan uga sheegayaa haddii sasabo iyo xoodxoodasho iyo waaro muddo dhowr iyo toban sana aad waday oo somaliland kaa diiday waxaan qarannimo ahayn inkastood maanta dowladda labaada ugu ciidan badan tahay nato inkastoo dhowr iyo tobankii sana u dambeeyey aad gaadhay horumar ciidan iyo qalab iyo technoloji intaba waxaa ka xoog weyn rabitaanka somalilan qarnimooda ay ka ilaalinayaan sidoo kale madaxweyne biixi ayaa ka hadlay ciidamada dalka masar ay u soo dirayaan dalka soomaaliya masar la dagaalanka somalilan inay qaran noqoto ee xamar inay ka mid noqoto ugu dagaalamaysa ciidanka u soo dirayso horta waxa uga baahan rafax inay furto oo ay u furto deeqda caalamku siinaya walaadooda falastiina waxaa dartay ku dhacayana afartanka kole ku dilay sidii xoolo weer dhex galay oo xero lagu weetaynayo inay taa wax ka taraan baahay waxaa kaloo caddaynaya dowladda masar oo dowlad weynah oo soo jireenah iyadiyo turkiguna isku dhaqan yihiin meelo badan waa wada islaam waa boqortooyii soo goobay waa dowladaha qaabkooda dhismuhu uu wax badan u baahan yahay inuu hagaago haddana masar inta la hubo meelay ciidan u dirtay oo tidhi waan gargaarayaa malaha odayaasha ciradana garanayee waxa ugu horreeye ugula dambeeyey dalka laydhaa yaman markii uu ka dhacay inqalaabkii ugu horreeyey oo boqorkii markaa meeshaa ku raagay la ridaayey waxaa loo soo diray ciidan masaariah dhowr iyo toban san u joogay mashkiladii uu ku abuuray ilaa koob iyo lixdankii ilaa maanta waa taka taagan yaman waxaan leenahay allaahuma rajayna ciidanka masaarida ee la keeni doono xamar dabka uu ka shidi doono xiiq dheeraan doonana iga qoran waa la arki doonaaye maanta hadalkan madaxweyne biixi ayaa ka mid ahaa khudbad uu u jeediyey arday ka qalin jebisay jaamacadda magaalada burco sidoo kale madaxweyne biixi ayaa maalmihii dambe safar ku mariyey gobollada saaxil iyo togdheer xamse cali jeesto v o a hargeysa
dhegeystayaal dhinaca kale barnaamijka martida mikrofonka ayaa waxaa aad ku maqli doontaan safiirka soomaaliya u jooga masar cali cabdi waare safiirka ayaa sharaxaya xiriirka masar iyo soomaaliya iyo muhiimadda heshiiska ay kala seexdeen masar iyo soomaaliya maxamed bashiir cabdiraxmaan waa kan
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka ayaa toddobaadkan ku saabsan heshiiskii dhinaca difaaca iyo ammaanka ee ay kala saxiixdeen soomaaliya iyo masar waxaana barnaamijka marti ku ah danjire cali cabdi awaare oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya masar iyo jaamacadda carabta mudane safiir cali cabdi awaare kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka waa ku dhowahay maxamed bashiir aad iyo aad waan idin salaamaya adiga iyo bahda v o a ugu horeyn waxaad warbixin naga siisaa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dalalka masar iyo soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye runtii su-aal fiican weeye maxamed xiriirka masar iyo soomaaliya waa xiriir soo jireen ah oo qoto dheer oo aan muddooyinkan dhowba ahayn oo ilaa xilligii faraaciinadii ama xilligii boqoradii xadshabsuud ay maaragtay xukumaysay masar xiriir soo jira weeye xiriirkaasoo runtii xiriir aada u qotofog ahaa oo doonyaha ganacsi boqoradii xadshabsuud ay soomaaliya u diri jirtay marsooyinka saylac iyo berbera iyo caluula iyo marka muqdisho hobyo ay ka soo qaadan jirtay badeecado kala duwan ilaa baraawe mararka qaar ay doonyaheedu gaari jireen kismaayo marka waa xiriir qoto fog oo ilaa waktiga ku sinaa oo dee taariikh qoran leh oo kutubta iyo bugaagta taariikhda muarikiintu qoraan taarikhyahanku qoraan ku xusan marka waa xiriir aada u qoto fog oo dheer ayaa masar iyo soomaaliya ay lahaayeen xiriirkii unbaa haddana maaragtay in la xoojiyo oo sidiisii loo soo celiyo xiriirkii ka dhexeeyey oo ganacsi dhaqandhaqaale ayaa ay weye sanadihii ugu dambeeyey waxaa muuqata in xiriirkiinu uu sii xoogeysanayay si gaar ah tan iyo markii ay soo korortay arinta xiisada etoobiya iyo soomaaliya ka dhexeysa bal xiriirkaasi sii kobcaya iyo dhinacyada uu sida gaarkaa u quseeyo
xiriirkaasi dee xiriir weligiis jiri buu ahaa masar iyo soomaaliyaba iskaashi waxay lahaayeen ciidan saraakiisheenii ilaa kontomeyada iyo lixdameyadiiba tababarada iyo aqoonta ciidanka milatary waxay ku soo qaadan jireen waxay ahayd dalka masar dagaalkii lixdan iyo afarkii soomaaliya iyo etoobiya dhex maray masar waxay garab joogsatay soomaaliya waa la ogyahay waxa weeye sidoo kale dagaalkii seven seven ama toddobiyo toddobaatankii waxa weeye khubaradooda iyo maaragtay aqoon-yahankooda iyo xagga ciidanka iyo intaba waxay garab joogeen soomaaliya waayo inta badan saraakiishu waayadii dambe waxay tababar xoogle ku qaadan jireen waxay ahayd dalka masar marka xiriirkaasi dee xiriir soo jiray oo mid hadda un kamay ma aha masar iyo soomaaliya weligeedba xiriir qoto fog oo aada u dheer baa ka dhexeeyey sii un baana hadda in lasii xoojiyo oo iskaashigii dhinac walbaba ha noqdee la iska kaashado ayay tahay mudane safiir dhowaan waxaad masar la gasheen heshiisyo dhinaca difaaca iyo ammaanka ah bal heshiisyadaasi muhiimadda ay leeyihiin iyo waxa xilligan kusoo beegay
way socotay wax hadda bilaabmay ma aha qorshe hore u socday buu ahaa muddo dheer la soo waday hadda unbaa heshiisku dhacay mooye wadahadalka iyo in iskaashiga ciidan wax hore u soo jiray bay ahayd tii un baana maaragtay lasii xoojiyey iskaashigaasina hadda waa un ciidanka iyo tababarkiisa iyo agabkiisa iyo sidii maaragtay masar ay uga maaragtay ugu kordhin lahayd aqoonta ciidan ay dhaanto soomaaliya ku dhaanto maadaama marxalado adag hadda soomaaliya ay ku furan yihiin haba ugu darnaadeen argagixisada iyo qolyahan waxaweye uradatan waxaweye aan diinta islaamka iyo haysan caqiidada rasmiga ah ee dadkooda shacabka ah maalin walba gumaadaya oo leynaya in ay maaragtay iska kaashadaan taa unbaa maaragtay muhiimaddu ay ahayd waana wax hore u soo jiray buu ahaa tiibaa dib loo cusboonaysiiyey heshiiskii dhaqangeliyey waxaana labada wasaaradood wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda oo soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga ee masar ay kala saxiixdeen heshiiskaas iskaashi
marka ma ciidamo ayay ku tababari doonaan dalka masar gudihiisa mise saraakiishaasi dhanka masar waxay aadi doonaan soomaaliya oo halkaas ciidan ku tababari doonaan
labadaba waa ay soconayaan labada qorshaba sida haddeer wadamada qaarkood ba ay ciidamada dalka gudihiisa ugu tababaraan masarna way ugu tababari doontaa wax haddee masar keliya ku ahna maahe dalal badan ba haddeer ama ha noqoto maraykanka ama ha noqoto ingiriiska ama ha noqoto turkiga dalal badan baa hadda gudaha soomaaliya ciidanka soomaaliya ku tababara oo tababara ku siiya marka kuwa unbay qayb ka noqonayaan waa wax hore u socday marka tii unbaa maaragtay sidii lagu xoojin lahaa waxa weeye weliba khaasatan hadda marxaladan shidada ah ee waxa weeye uradatan argixisada looga hortegi lahaa ay wax badan ay ka maaragtay ka caawin doontaa ama kala talin doontaa ama garab istaag ay ka samayn doontaa insha allah aqoon iyo xeeladba waxay ku dhaanto marka safir tababaradaasi laga yimaado waxaa kaloo la sheegayaa in masar ay ka mid noqon doonto ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midooda africa ee soomaaliya talada la wareegaya amaba howlgalka la wareegaya bisha january ee sanadka soo socda arintaasi bal noo faahfaaha
arintaasi waa ogtahay ciidamada artemis in ay dhammaatay muddadoodii marka waxay ahayd inay baxaan december haddii ciidankaas de meesha ka baxo si aanu firaaq u imaan waa in inta maaragtay soomaaliya cagaheeda si fiican ugu istaagayso la helo dalal ka caawiya hadda uun waxaa sheegay inay diyaar u yihiin dalka masar iyo jamhuuriyadda jabuuti tirada ciidamada ee ay ku deeqayaan ma sheegeen ilaa hadda maya weli weli lama xadidin weli weli lama xadidin waktigeeda unbay noqon doontaa insha allah waa tahay sidaad la socoto soomaaliya iyo etoobiya ayaa wadahadal waxay ku lahaayeen turkiga wadahadaladaasi oo loo ballamay wareegiisii saddexaad islamarkaasina ilaa hadda aan wax horumar ah laga samaynin sidoo kale ciidamadan masar ee laleeyahay soomaaliya tagayaan iyo heshiiska difaaca ayaad la gasheenba waxaa muuqata in dhinaca etoobiyana uu walwalgeliyey oo ay ka hadlayso arintaas bal arrimahaasi ciidamadan imaanaya iyo xaaladda gobolka ee taagneed xiisada taagneed side sidad baa leh way uga sii darayaan arrintaasi ka waran waxba ugama sii darayaan oo dee soomaaliya inay maaragtay waxa weeye qarannimadeeda iyo xornimadeeda iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed xuduudaheeda iyo dhulkeedaba bad iyo beri iyo cirba aan lagu soo xadgudbin waa shay muqadasa oo maaragtay runtii loo maaragtay diyaar yahay oo qof kasta oo dareen soomaalinimo ku jirto waajib ka saaran yahay ilaalinta waxa weeye qarannimada iyo midnimada dhuleed cir iyo xuduudaha dalka soomaaliya waa qof qof kasta oo soomaaliya ayaa maaragtay arrinkaasi faran yahay maaha mas-uul maaha waxa weeye shacab iyo xukuumad iyo qof kasta oo dareen laba xil baa ka saaran inuu ilaashado qarannimadiisa iyo jiritaanka dalkiisa marka taas horta sidaasaa loogu khasban yahay oo ay u tahay midda wadahadalka dee kolley intaad kala socoteen un weyaho wax natiijaahi kama soo bixin muhiimaddana waxa weeye heshiis waxa weeye baadil ah oo etoobiya ay la gashay in heshiiskaas dee kolley ka noqoto waxa weeye somalilan heshiiska ay la gashay oo markaa keyr sharci ah oo aan sharci ku salaysnayn oo markaas waxa weeye soomaaliya wadahadal diyaar bay u ahayd marka runtii dhinaca etoobiyaba halkaas mar walba waxa weeye iyadaana awalna heshiiska khaladkaa gashay iyadaa diyaar u ahayd inay dalka soomaaliya kusoo xadgudubto soomaaliyana waxay diyaar u tahay dalkeeda iyo qarannimadeeda iyo midnimadeedaba af iyo adinba inay ku difaacato ugu dambeyntii safiir cali cabdi awaare waxaad soo hadal qaaday in masar ay ciidamada nabad ilaalinta ee midooda africa ay ka qaybgeli doonto iyada iyo jabuuti marka laga yimaado ciidamadaasi mar haddiiba heshiis difaac la gashay soomaaliya ma jiraan ciidamo aan midooda africa ahayn oo masar ay soomaaliya u diri doonto oo ama ciidamada badda ah ama ciidamada cirka oo soomaaliya ku sugnaan doono ama saldhig aad ka siinaysaan soomaaliya ilaahay hadda arrimaha lama gaarin waa tahay aad baad u mahadsan tahay safiir adaa mudan kaasina waxa uu haatan jira cali cabdi awaare oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka masar waxaana uu marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idin leennahay nabadgelyo
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya qaarkood ayaa ka dalbaday guddoomiyaha baarlamanka in qodobada doodaha soo socda ee baarlamanka lagu daro cabashooyinka ka imaanaya canshuuraha ay dowladdu soo rogtay baarlamanka ayaa arrintaasi waxa uu maanta kaga dooday kulan ay yeesheen haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka wareystay xildhibaan cali mahdi maxamed oo ka mid ah xildhibaanada soo jeedinta taageersan
dabcan waa mahadsan tahay v oda hadda u mahad celinayaa muushinka maanta geynay siduu xerosaadku noo ogol yahay baarlamaanka inaan ajenda kudarisiya ka dhimisa aan samayn karno habraacinaan soo marnay muushinkiina waan waanu gudbinaa runtii wuxuu taabanayay xaaladda hadda ka taagan gobolka banaadir cashuurta iyo iyo xaaladda maciishada dalka jirta
marka maxaad si gaar ah ugu codsateen muushinkan oo keenay inaad gudbisaan baarlamaanku marka laga yimaado sida uu xeeroosaadku uu qabo in khamiis kasta la ajendeeyo ajendayaashaas markaas uu ku shaqeeyo baarlamaanku saa ka warhaysidba wiiggii waxaanu shaqeynaa saddex beri maalmaha kalena waa maalmo shaqo oo aanu shaqooyinka gudiyayaasha u gaarka ay qabtaan marka sida xeeroosaadkuna uu qabo xaaladda markaa jirta dalka baarlamaanka xaqa ayuu u leeyahay ciddii markaas inay keenaan oo ajendaha ay ku soo daraan
marka ma waxaad diidan tihiin canshuur kordhinta dhowaan ka soo baxday wasaaradda maaliyadda
dabcan saa ka warhaysid sida uu qabo xeerka maamulka iyo maaliyadda iyo shuruucda u taalla maaliyadda wax cashuur ah oo dakhli oo baarlamaanku uusan uusan uusan ogolaan lama kordhin karo waxa weeye waana midda hadda dhalisay in shacabkii ay kacaan iyo ganacsatadiiba annagu waxaan aaminsannahay in shuruucda dalka lagu shaqeeyo cashuur mar kasta waa dowladnimada u baahan in la qaado laakiin shacabku in loo dhimriyo waxay qaadi karaan la saaro waxa laga qaadanaya in la ilaaliyo oo aan shacabka lagu tagrifalin dakhligii laga qaadayay si wanaagsanna loo maarayo waxa hadda socda waxuu baarlamaanku ogyahay maaha waa waxay xukuumaddu ay waraaqo ay ku soo saartay waana midda qayladeeda iyo waxawaaye ay ka timi qayladhaanteedu ganacsatada gobolka banaadir xildhibaane idinku ma waxa aad diidan tihiin gebi ahaanba in canshuur kordhin la sameeyo mise waxaad leedihiin waa in lasoo maraa baarlamaanka oo baarlamaanku ansixiyaa markaa kadib canshuurtan la qaadaa
canshuurta sideeda waa inay xeer ku fadhido canshuur kasta oo la qaadayo shacabka soomaaliyeed laga qaadayo waa inay xeer ku fadhido taraafada waa ka warhaysaa waa in baarlamaanka lasoo marsiiyo maxay shacabku qaadi karaan maxaa laga qaadi karaa markaa kadib ayay canshuur ku dhaqangal noqonaysa waxyaalaha hadda socda saa ka warhaysid waa waxyaalo tirabeela oo shacabka soomaaliyeed laga qaadayo iyadoona baarlamaanka lasoo marsiyo annaga marka mas-uuliyaddan u dhaaranay waxa weeye oo arrintaa baarlamaanka o dhan ay ka wada siban yihiin waxa weeye runtii in in arrintaa sharciga lagu dabaalo shacabka oo hadda aan ognahay dhaqaalaha dalkeenna meesha uu marayo in waxa weeye wax gaara la saaro waa arrin aan qaban karin waayo dooda midada kale iyaduna ka imaanaysa waxa weeye inaynu ka warhayno xaaladda hadda dhaqaale uu dalku ku jiro oo mid oo runtii u baahan in wax soo saarkana la kordhiyona rabtana marka shacabkii yaraa oo dekeda xoogaa kala soo degayay in cashuuro tura beela aysan qaadi karin maalin kastana cabashadeedu aad tiviyada ka daawanaysaan annagana waa mas-uuliyadna saaran inaanu inaanu mas-uuliyaddeedana gudanno wixii saxana aan ka shaqeyno laakiin xildhibaane dadka canshuurtan ku lugta leh amaba dadka difaacaya waxa ay leeyihiin qorshayaashii sanduuqa lacagta adduunka markii dee macafinta uu ku sameynayay soomaaliya oo kale waxaa qorshuhu ama heshiisku ahaa in dakhliga gudaha la kordhiyo in dakhliga la kordhiyana waxay qayb ka tahay in canshuurta oo kale dowladdu ay canshuur qaadista kordhiso sidee loo kordhin karaa dakhliga gudaha haddii aan canshuur dowladdu soo rogi karin
waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan runtii waa sax processkii lagu lagu jiray ee dinacafinta soomaaliya waxaa qayb ka ahayd in dakhligeena kor loo qaado sababta hadda dakhligeena boqol kiiba toddobaatan waa la kaabaa miisaaniyadeena waxaa loo kordhin karaa waxa weeye dowladda hadda joogta ama xukuumadda hadda joogta shaqada laga rabay waxay ahayd inay cashuuraha ay midayso banaadir keliya soomaaliya ma aha waxaa la rabay in cashuuraha dekedaha boosaaso iyo berbera iyo hargeysa in la mideeyo markaas laga shaqeeyo maxaa la yidhahdaa fiscal federalismkii laga shaqeeyo oo taasuna wax u baahan tahay in siyaasiyiin loo heshiiyo markaa kadibna shacabka soomaaliyeed aan cid gaara culayska la saarine soomaaliya dhammaan meelaha ilaha dakhligu uu ka soo galo la saaro dalku waa dal federaal waa ogtahay cashuurta federaalka lagama qaadi karo banaanta keliya sababtoo culays weyn bay ku noqonaysaa marka dowladda waxaa laga rabay siyaasadeeda xukuumadda hadda joogta inay ku salayso sidii cashuuraha loo midayn lahaa dalka laakiin inta laga gaarayo in canshuuraha la mideeyo oo dowladdu ay canshuuro si siman dalka oo dhan ugu soo rogto gobolka banaadir oo hadda amarkeeda ama si toos ay uga taliso inay kusii bilowdo oo hanaankaasi ay sii hergeliso maxaa hortaagan horeyba waa looga qaadi jiray gobolka banaadir cashuuro tirabeela marka in cashuuro kale lasii saaro si dakhligii kor loo qaado waxay saameynaysaa hooyada yaanyada gada waxay saameynaysaa hooyada hilibka gada waxay saameynaysaa maciishadoo dhan bay saameynaysaa mana qaadi karto marka waxaa la rabay xukuumadda hadda talada haysa inay siyaasad cad la timaado dalka wixii loo dhaariyey bay ka mid tahay inay ka shaqayso sidii looga shaqayn lahaa in la mideeyo cashuuraha meelaha dakhligu kasoo galo dalka soomaaliya maaha keliya in gobolka banaadir laga qaado taasna shacabka culayska ay dareemaan waxay keeni kartaa inay shacabku ka dhiidhiyaan inay shacabku mudaharaadaan inay shacabku dowladnimada ay cadowtinimo u arkaan baa dhici karta marka waxaa la rabaa in siyaasad lala yimaado si dalkao dhan cashuurta federaalka looga qaadi lahaa ugu dambeyntii xildhibaan cali mahdi bal guddoonkii hadda uu idinka aqbalay ajendaha in lagu daro toddobaadka dambena waxaa la filayaa in laga doodo maxaad filanaysaan ma in canshuurtan sidaasi baarlamaanku ku hor istaago mise in wasaaradda maaliyadda la keeno kadibna loo sharciyeeyo canshuurtan inay soo kordhiso
walahi de dabcan goloweynaha u taallaa oo xildhibaanada koley doodba waxay u bataan baa baa la samayn doonaa kadibna warbixinaha lagu qaraar baa laga dhigi doonaa taas kama sii hordhici karo sababtoo xildhibaankaasa xaq buu u leeyahay aragtidiisa inuu ka dhiibto laakiin midda aan isleeyahay way kasoo bixi kartaa waxa weeye waxa kan lagu soo rogaayo shacabka gobolka banaadir ama shacabka soomaaliyeed wax sharciga xeerarka aan dhiganay ku fadhiya ma yihiin weeye annaga waa sharci dejin baa nahay wixii sharciga baal marsan waa inaanu shacabka soomaaliyeed aan ka qabanno
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xildhibaan cali mahdi maxamed oo ka mida xildhibaanada soomaaliya wuxuu u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan dalka ukrain ayaa sheegay in ciidamadiisu ay ku sii siqayaan gobolka kurisk taliyaha ciidamada ukrain alexander seriski ayaa waxa uu jimcihii sheegay in ciidamada ay ku sii siqayaan inta u dhexaysa hal ilaa saddex kilomitir meel ka mida gobolkaasi kursi kow iyo toban maalmood tan iyo markii ay bilaabeen duulaanka ruushka warbixintan waxaa qortay v o a ukrain ayaa sheegtay inay la wareegtay siddeetan iyo laba deegaano oo ku fadhiya dhuldhan kun boqol iyo konton kilomitir oo isku wareeg ah oo gobolka ah tan iyo lixdii bishan agost wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrein ayaa waxay sheegtay in tiradaasi ay ka badan tahay kusoo siqidda ruushka ee ukrein sanadkan isaga oo warbixin kooban oo muuqaala siinayay madaxweyne zelenski taliyaha ciidamada ukrein sariski ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaal ka dhacay aagga malaya lokniga oo qiyaastii in ka badan kow iyo toban kilomitir u jirta xuduudda ukrain waxaana uu sheegay in uu rajaynayo in dagaalka halkaasi ka socda uu u suurtageliyo milatariga ukrain inay gacanta ku dhigaan maxaabiis badan saraakiil ka tirsan ukrain ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan boqolaal ka tirsan ciidamada ruushka la qabtay iyaga oo rajo ka muujiyey intaasi ay soo dedejin doonto isdhaafsiga dagaalyahanada ukrain ee lagu haysto ruushka ruushka ayaa duulaanka ku tilmaamay daandaansi weyn waxaana uu wacad ku maray in uu ka aargudan doono kana bixin doono jawaabta ku habboon in ka badan laba sano tan iyo markii uu bilaabay ruushka duulaanka baaxadda leh ee uu ku qaaday dalkaas yar ee ay dariska yihiin wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay iska caabiyeen weerarada ukrain ee dhowr goobood oo ay ku jiraan meelaha ku dhow tuulooyinka jordefka roskwa borosnuwa iyo kuwo kale zelenski ayaa wuxuu u guuxay khasaaraha ruushka ka soo gaaray gobolka krusk isagoo ku tilmaamay mid aad u caawinaya difaaca ukrain khudbad uu jeediyey ayuu ku yidhi waxaa taasi ay khuusaysaa burburinta saadka ciidanka ruushka iyo kaydkooda taliyaha ciidanka cirka ee kef mikola olshuk ayaa waxa uu isna ku sheegay telegram in waaxda duulista ay qayb firfircoon ay ka tahay howlgalka oo lagu beegsanayo waddooyinka iyo xarumaha saadka ee cadowga barasaabka gobolka krusk alexi simirnof ayaa waxa uu isna sheegay in ukrain ay burburisay waddo kaabada oo dul marta webiga seym ee gudaha degmada krushkofisk ee gobolka dagaalkii ugu cuslaa si kastaba ha ahaatee ayaa waxa uu ka socday bariga ukrain halkaas oo ciidamada ruushka ay ku sugnaayeen muddo bilo ah iyaga oo ku jeeday dhinaca magaalada istraatiijiga ah ee bokrofisk falanqayaal ayaa sheegay in ka jeedinta ciidamada ruushka ee bariga ay tahay mid ka mid ah ujeeddooyinka howlgalka ukrain ee krusk laakiin ilaa iyo hadda ma jirto wax taasi muujinaya ciidamada ruushka ayaa toban kilomitir u jira duleedka bokrofisk halka ay lixda kilomitir u jiraan meel u dhow marnoharad sida ay sheegeen saraakiil deegaanka ah haddii ujeeddadu ay ahayd in dagaalka ruushka laga weeciyo dombas taasi way fashilantay sidaasna waxaa yidhi yohan michel oo ah khabiir militari oo faransiis ah cilmi baarana ka ah macadka i e s d ee magaalada leon ee dalka faransiiska yohan michel waxa uu sheegay in ukrain ay hiigsanayso in ay sare u qaaddo saameynteeda weerarka krusk halka ruushkuna uu isku dayo intaasi mid la mida uu ka sameeyo bariga ukrain halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haatana waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waxaad soo jeedinaysaa caashi ibraahim aadan
degeystayaal waa mar kale barnaamijkii caweyska washington caawa waxaa mar kale barnaamijka marti iigu ah maxamed yuusuf oo lagu naanayso badda oo aad toddobaadkii hore ku maqasheen barnaamijkan caweyska washington caawana waxa uu qaybtan noogu hayaa gabayo iyo suugaan ku saabsan jacaylka qoyskiisa iyo sidoo kale sheekooyin kale oo xiise leh waa caawa iyo caweyska washington axmed badda mar kale kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga e v o a mar labaad baan salaamay adiga iyo bahda bahda v o a iyo ummadayna dhegaysanaysaba aada iyo aad baan ku salaamay caasha waxay inoo maraysay de waa runo waati halkii maraysay laakiin sidaad og tahay horta heeso badan oo la duway malihi runtii oo de gabayadan ka jecelahay runtii waxaan u badanahay gabayada kulle horta heeso waxaa jirtay de heestii kale raaliya dee ruucu qarnigaa jirtay waxaa kaloo iyadana jiro gabayga jecelahay baa jira isaguna gabaygii labaatan guurida markii ay labaatan lahayn marka haddii qeybtaas ay de raacino ay maxaan ku idhahdaa de laban kuu sheego sugaanteeda ani heesaha horta badankooda wadaadi man usamey badankooda iyo waxaa asxaabta ahee de ku dayda waxa se kale oon jeclaan lahaa laba heesood oo aan jeceloo de iyo qudhowda riwaayadaha kamida ayaa jiray oo midi ay ahayd ninkii aan kaaga sheekeynayay maxay ahayd berigii nin hargeysa ku haysta dukaan ayaa de alla ragga damac kama dhamaadeen naag laqabu jeclaaday haye markaasa iga daadigi weydo war de ninku waxaa kuwan ninkuna suuqiisu caami bu ahaa oo de dukaan nin iska ladanna u ahaa sumcad wanaagsanna leh oo de boqol hablood oo quruxda aan milin ay iskaag joogjoogaan oo kale duruuf ma jirin baa tira Maasaa mid war maxaa tan ku daba dhigay wiinan ya marka ninka wax waxa n waxaan la yaabay jacaylka markaa jacaylkaan ka yaaba jacaylkan baas baan ka yaabay jacaylkan ani jacaylkayga waa kan wanaagsanay wadaadaydan daba socda ise balka jacaylkanaan ka yaabay kale jacaylka jacaylka jacaylka ninka badanaa dukaan waa- ma mid ninkan dukaanlaha ah mise jacaylka guud ahaan waad la yaabtay mee jacaylkan de ninkan ku yidhi gabadha laqabo jeclow kaasaad la yaabtay de jacaylkanaan waxay jacaylku jacaylku maanu kii wanaagsanaan jiray in edabti lahaan jiray maanu hayn baa haye so kii xish- jacaylku xishoon jiray dhaqanka wanaagsan yaqaanaan sidii de waxay jacaylka ninka helay baan tiri adna hees baan ka tiriyey jacaylkan heestii heestii heestii cidimay qaaday weli runtii oo kaan u dhiibay ama hore odigala tag buu idhahda haye Dee way ka wada- oo jacaylkiiba dee la- jacaylkiiba digada ka dhigay haye jacaylkaan isku wanaagsanaan jirnay haddana moogta erey erey ahaan noogu sheeg
Ere- ha waxay odhanaysaa jacayl iyo xurmaynta iyo xishoodkaba ku liitaa hablo xuural cayn iyo gashaatiba xariir oo xero awr ka buuxo oo kala xurasho mudan oo mar uun in xaggooda iyo xeradooda soo galo xusulduufka ugu jira xaashiye miyaad gabadh xaas uu nin kale qabo xillo uu rag leeyahay booliyo xanuun iyo xadansada kalgacalka yaxaysa igu beertaa jacayl iyo xurmaynta iyo xishoodkaba ku liitaa xoolan waan ka buuxaa xantayduna wanaag iyo gashana dhexeel dheer xushmayntii ha joogtee doqonnimo ka xaasin dhaqankii iyo xaqiiqdii xeerkii xeerkii iyo hiddii waa ahay laga xishoon jiray xagal daacid maatay anoo xuural cayn iyo xidhig mayrteeli kara xaashee miyaad gabadh xaas oo nin kala qabo ila uu rag leeyahay boliyo xanuun iyo xanuunsada gacal iyo xisa igu beertaa ayuu ninkii aan ku war ku dhe intan bahalka jacaylka baasintan ku dhe oo iska celi marka een, horta anigu gabayadaan u badan haystaan kuu sheegayba laakiin waxaa jirta marka ninkii ninkii maxaad tiri maxaad tiri isaga celi jacaylkan ku haya maxaad tiri isku difaac dee jacayl kanaan ku idhi s- jacayl nasaqaa ku helay intan ku dhe ya waa alle gartay dee jacayl jacaylku wuu xishoon jirayo edab buu lahaan jiro dhaqan ku yaqaanayo ya jacaylku wanaagsanaan jiray midkan ya bila midkan bila dhaqanka ah wa bahal waaladee haade kowde waxaa kaloo jirtay in shaydaankaan ka yaabay isagana beri shaydaanka dadka waalay haye dana hees baan ka tiriyey shaydaanka shaydaankan da- waxaan la yaabay shaydaankan balaayada iyo garaabada iyo jaadka iyo bal waxaan dadka horta socdaa ya haye qaarna uu kordhinay jacalku waa xamaqo de waxna uma tira dadka wuu lugooyay awna marka dambena uu kaga baxay ballanta gebigiisoo de ilaah bay noo sheegay dabeetna waxaa jirtay asmaa beri ka sameeyey iyadoo waxay tidhaahdaa midhaha mubaan akriyi doonaa insha allahu ha shaydaanku waa guul cadow aan go-ayn iyo waa balaayo guudkiiyo laba suro gasheenno weligeen gudaha iyo garbaheena taagnaa oo si kastood isaga garan ama gaas isugu diri guun soo hagoogto maruu gacan yaraada iyo maruu golof inoo daro waa midxamaha gebigii galab joogta qaybshee shaydaanku waa golof iyo colku soo galaayo samahaaga gaabshoo maruu maruu gobo quxon iyo gool iyo gashaanti iyo maruu garaabo iyo qaadbaladu kusoo galo waa kii ku gaadee waa kii gaarhka ku yaal galabun ku sameeye mar uu gacan yaraadiyo maruu golof inoo daro waa mid xumaha geyigii galab joogta qaybshe marka insha allah de waa shaydaanku waa shaydaanku waa cadowe taasina waxay ahayd caashay tii shaydaanka beriga sawdid waxaan rabaa waxaan rabaa tii aad ka samaysay cadceedan aan dhicin ee dalka Ah, aad joogtay gabay buu- sweden waa gabay buu haayo caashay cadceedan aan ka yaabay iyo isla cadceediiuno aan eh, aroortii de- intay galabtii eh, subaxii usoo baxdaan ujeedaa dadkeenii waddankeenii joogay ay galabtiina ayar ka dhacdo ay aniga sweden de saddex bilood bay marar qaarkood weliba waqooyigan sweden ayna mar qudhaata kaa dulqaaqay oo markaasaa rabadaan tii baa lagu odhanayaa afar cadceed baa soo jeeda maase nafta diidaysaa ku odhanaysaa soo taa cadceed soo jeeda wax gaban afra haye haddaad afri weydi maba dhacayse goorma afri waaye goorma saxuran de saacad baa lagu saxurtaa saacad bay ku soomaan runtii inkastoo in- de ay waxay ku beegan tahay runtii in, waxaa jirta ayaamo ayna dhacin midnight sun baa la yidhahdaa midnight sun oo labaiyi tobanka habeenimo way soo jeedaa oo de halkii ay iska taagan tahay marka ma badanaa hadday rabadaantu kuwaas ku dhacaan de dadku waxay la soomaan uun meelaha ugu dhow oo de stockholm oo kaliya oo lala soomo oo de cadceed wax yar ka dhacdo oo iyada Markaan maxaa waxaan deganahay macad macad Yeah.
macadceed gaar ay leedahay sweden oo adduunka mawa teenii ka baxayso de waxaanan ka yaabay gabayga waan u sameeyeyo Ah, waxaan ka yaabay adceedan dadka waxaan siday waxaa ku jirta gabay waxaa ku- waxaan ka yaabay waxaan siday haddaad wadankii tegtid ood uga sheekayso tilaa adceeda ma dhacayso Ma- qofka kaan qofkaan ku garanayna waaba ku caaya hadduu doono ama beeraalaha kadaabka wuxuu noola yimid eeg maanta haye ka kale kaa xishoolaya ka kaa xishoolaya ku yaqaanaan waxaa sano cajiibtu muguldola cajiib wallaahi waa cajiib arrinkaas isagoo yaaban
isagoo yaaban dabeedna arrinkii baa gabay ka sameeyey haye gabayga wuxuu yidhi aashaay daab soomaaligana aad baa u taqaana adigu kuu dhadhamayaa Maya- wuxuu yidhi oran maaso may maye dadka dadkana dhegaysanaya inuu dhadhamaan rabnaa marka naga jamci ahay waka waka waka waka waka waka waka mee u dhadham insha allah haye wuxuu yidhi oran maanso cayn iyo awa cayn iyo wa gabay codadka geeraarka cidig cindigeyga waa taan ka jiray caamkan maanta ah codkarkii iyo kolkii la iska nacay curubtii sugaanta ay calaliyeen duulaan cugan cululu mooyaane ama caame iyo liitidun laga culun qaatay ayaan caashiq nacay oon dhigay gabay cisiintii cudurdaarna waa taan ka dhigay caynka xaaliyahay carab iyo dinobaan xidhay laams caawana cibaarada adkay ee laabta celin weynay calooshana guwaysaan rabaa ina caddeeyaay mahadiyow codkaygana bal maqal eel baan dhugayaay mahadiwanaan waan hoos ma gabayaaya haye ee mahadiyow codkaygana bal maqal eel baan dhurayaaye cartan iyo caambalaash mana u sheego cali ogeysiin waa niman kaleo iyaguna abwaan ah oo oo dee sugaanta jacayl oo runtii waxaad leedahay bal cartan arrintan iyo ila fiiriya cambalash bana u sheeg bal arrinkan eega dahaa cad cartan iyo cambalash bana u sheeg cali ogeysiina cilmi falowga idinkaa yiqiniya curaafaha cishadan iyo habeenkan isgalay een kalaba ciiraynin waa habeen iyo maalin isku dhex jirto aanad kala garanayn cishadan iyo habeenkan isgalay kalaba ciirayn cirka sare cadee taagan oo bila caraabaynin haddaad cabaar fiirisood hubisida caynkeeda casar iyo cishaa kala laayn fiidka la caweeyey ama curasho waa soo beriyey sagaal casuustiisa cawadaran cadada loo tirshiyo cirina aan yeelan dayixuna arlada caawiyey uu cirif ka soo muuqdo cadceedoo soo jeeduu dayaxana iska dhinac taagay oo waa runa dee dayaxana arlada caawiyey oo cirif ka soo muuqda dilan caano cirjeex iyo mariikh taago curadkiya xidigana cagagaan samada laga lagu cashiiray oon caad iyo daruur loo ogeyn caynku qabanayso caddaan iyo iftiin nuur fidana lala cajiibayo cawadii timaadaboo misana cayno gooni leh mahadiyo cibaaradan ilaah waa caynkan oo kale ciddaan adag caqliba uma gasho oo curasho weeyaane cindigii garaadley runtii wuu ku cibro qaasaayo cadaroosh raggii yaalay iyo cadadle hoosteeda cadarooshoo tuulada kasoo jeedo oo waddankii ku taalla see loogu Marka fasirayaa waxaa jira- baad leedahay cadaroosh raggii yaallay iyo cadadle hoosteeda ee caano geel dhalay hadhuub culayle maalayay ee cawda uu kala baxshiyo dermada caadi ugu jifay haddii aan cibaaradan la dhacayna ma kuu sheegtay soo ina cajiib unguraacaw noqon mayso cadceed soo baxdo qura hadday caado ku noqotay cisho keliya oo diido oo celisa nuurkeeda carre edegna ay cawlanto caa mugdiyi quusto oo cagaarka uu wada qalalo cawska iyo geedku soo ina curiyaa noqono uun iyo ciriblaan maaha rabbi baa casiiseeye siduu caalam u abuuray wax calaamad aayado ku tahay caambacayn tahayba ee ciddaa iyo camaarkaa ka badanaya sida cilin cununtiisa ee inay caqiidada korshaan caadi laga doono ciyaar uma samaynin oo waa inaad caabud noqon caabud noqonaayo oo cibaado suuban iimaanka waxaan maran ulana keenaayo ama sida cabiid iyo jahliga ooma cududeen haddii kale ciqaabi ba iyo cadhadiis anagna oo caydh la wada liidano ama colaad dheerba iyo cunfigii qabyaalada dhashiya caabuqay dhalisada iyo cudurka keensiya dhibsana caal u heli weyno oo ceyl caloolyo xumaan iyo ceebna kugu reebo sunahadii oo cibaarada ilaah wacay kanoo kale cindi ciddaan alay caqliba uma gasho curasho weeyaane cindigii diraadiya runtii uu ku cibro qaataayo adaroosh raggii yaalay iyo cadadla hoosteeda ee caw ee caano geeldala hadhow culayda maalaya cawda uu kala baxshay dermada caadi wejifa haddaan cibaarada idaacida maguushay ona cajiib uu guraan cawa noqon mayso horse gabagii la cartana waxaan kusoo cay cafisii haddaad mar rabtaan caadi farax yeesha canamallowe iyo idkana cawro kuu noqota waad cadaab aakhirana caawa kaga weshid waa cabsida rabbi ood hoojisid ood camalkan raxsaay waad colki waad colkii noqotid iyo ciidankii nebiga intaasay tiro de aayad qur-aan umaan runtii akriyayoo de aayad qur-aan ahayd waa aayadii qur-aankii
marka marka waxaan rabaa waxaan rabaa dadka dadka bal inaad fahansiiso haddii qoraxdii ay dalalka qaarna ka soo dhacayso ay soo dhaafayso ay dalal kale ay nuurinayso ay usoo baxayso cadceeddii middan sweden iska dul taagan ee aan dhaqaaqayn saddex bilood
war ba ba mid kalaa waa run de waa run oo waxaan cilmigo waa mucjisooyinka ilaahay waxaa runtii de waxyaalaha horta waa aayad qur-aan waxaan de aakri waa aayad qur-aan oo sida ilaahay bay qur-aankiisa ku taala sida isu ilaahay isu geliyo habeenkii maalinta isu geliyo habeenkii maalintii baa isgelayo aanad kala garanayn oo isdhex gelaya oo haddana kala saaraya mar kale mar dambe oo waxaa imika isuna niyadda isuna oo keliya maaha waqooyigan adduunyada ma hadday noqoto kanada waqooyigeeda iyo norway waqooyigeeda finland iyo sweden iyo de intaa waqooyiga ku taa xagga sare norbolka u dhow saddex biloodna saddex biloodna cadad way soo jeedaa badanaa saddex biloodna ma dhacdo de maba soo baxdaan ujeedaa maba soo baxdo oo mugdi saddex biloodna way soo de taaganta waa tan loo bixiyey midnightson oo adeedii waxa loo bixiyay de loo soo dalxiis tagaayo maxaa lagu sheegaa marka inay soo bixi weydo saddex bilood cadceeddii dhanba la arki waayo waxa adduunyada wareegan wareegan adduunyada ayaa cadceeddu waa tan marna dhulbaraha dul marta marna cidhif xagga waqooyi usoo kacda marna xagga koonfureed aad iyo aad marka xagga waqooyi usoo dhulkuna waa janjeed oo dhulku ma to- ma taagne dee jugraafi waxaan ujeeda angal wuu yaro janjeedhaa janjeedhkaasa markaa u dhow cadceedda iftiinkeedu uu gaadhaa waqooyigaa sare ee ee norbolka waxay shan digrii ka sarreeyaan malayna xagga norbolka shan maxaa la idhahda loolalka loolalka loolka maaa latitudeka kuwii la odhan jiray ama loolalka la odhan jiray shan digrii wixii xaggaa ka xiga marna uma soo baxdo marna kama dhacdo marka waa cilmi ilaahay de waana aayadahan de wax badan ilaahay qur-aanka ku tilmaamay runtii aayadahan waayo waxa weeye imka rabadaantoo kale markay soo gasho qolooyinka annaga degan magaalooyinka waqooyigu de waxay ku qasban yihiin iyadoo aad ceed soo jeeda inay afuraan si kale male waayo adcadi mar haddayna dhacayn qofki soo muslimka ah ee soomanaade muxuu samayn adcadoo soo jeeda waa inu iska afuro ha marka culimadu waxay idhaahdeen meesheedii ku dhawaa adcadu ka dhacdun la afura inkastoo qolooyin maka iskala afuraana jiraan oo de saacadihii baa aada u fara badanaya qofki baa laga yaaba inu soomanaado de hadday afar iyo labaatan saacadood hadday macali stockholm taa dhexda ku taalla sweden ayaa saddex iyo labaatan saacadood laga soomaa markii marka rabadaanta markay ku dhacdo maxaan ku dhahday samarka dhexdiisa winterkana de lix saacadood baa laga soomaa oo de winterka qudhiisii qofku uu faa'idayaa taa ogo saacado yaroo soonaanaya saacado yar ha mar baa laba saacadood laga yaaba hadday de haddii adceed lagu afurayo de horta adceed lagu soomayo lagu afurayo mar baa laba saacadood aad soomaraan lahayd
halkaasay halkaasay malaha dadka soonka aadka u jecel oo dhan halkaasay malaha soo aadi lahayn hadday kari karaan meel laba saacun laga soomaayo
markaa taas taasahayd waxaa kaloon kugu dari lahaa heesun maahe wanigi kulood anu xaggana iga qabsato waxaan ku barsaamawdaa dee labaatan guuradii ayaa waxaan ku ihi heesiinkeena daalo masaan gabay u sameeyey dabeedna gabaygii wuxuu yidhi gabaydaan markaa horta dee ilaah baan mahadnaqaan mar walba allaan ku mahadnaqaa oo dee waa nimcooyinka ilaahay si ma idhahdaayo wuxuu ku bilaamaya qarsan maayo leylay xaalsiga leylaa le magaceeda qarsan maayo leylay nimcada qaadiri laray aafil iyo lin nin liitaan ilan qara wanaagii qayb weeye diitan shuriga ee balooqay qamaamuur wixii inaan rageed horeba loo qaaxay ee qaatay magacweyne ilaan qiime iyo maalba qiraal weeye keligiininaba qayb soo noqon oo qoomna soo hagi kareen qola inta yeesho qiimana la aadeen inaba qarab la-aanteed aniguna qur uma soo baxeen laylo qaayibane qayrkay ma dhaafeen haddaan qaali la jooge qadar laba tobnaad oo sanaan maanta qoysnahay waa labaatan guuradii marka waa laba laba laba laba tobnaad qadar laba tobnaad oo sanaan maanta qoysnahay inaynu dheheen mahadqa waa mid qaaliban oo qiimahaagana xusaa waad u qalan tahay awr qoora qaniimada adduun dahab la qiimeeyo mar haddaad ka wada qaalibsanta ma lagu qiyaasayo inan gabay ku qaadaa dhigana waad u qalan tahay ee iga qabo murtida qaarigan kuu qasiileeda ku mansuuban qahar aan lahayn qayla iyo yuustan erey qalada hadal soo qumadan qadafooyuban kelmad qurux la mooyaa qooqoorsiya laax qalbi dabacsan kumanaan dabciga qaabo dhaqankaaga fasax iyo qaraabada tulka iyo qoysas xididaynta martiqabadka sooriyada qaatana qola wixii baahan qaaraanbixinta deeqaha qulqada ciddaad dahansi qayb wadaagta jaartii xigtada qaybood dhowrta qalbigaa ku jeedsada macankuna kushuucay ruuxdana suleykaab qiyaaskeed ku sidataa siday dheeman uga qaalisan tahay dahabka qiimkiisa ayaad qiimo dheer tahay hablaha qaybka duwankaa ee qaacudhugadka goobta ankaa la qarqariyaaye kumbacada jacaylkuna wadnuhu ila qandhoodaay qoraxdii dhacdo soo qureysh qaali kuma moodo aroortii kasta soo tusteebaa kumoodaa cusub afartaa dixdaan kuu qastiyey qodobkii koowaad qaaf kalan waa ereyaro waa erey ducoon qaadir barinayno allahayow halkii qaylaiyo diinta naquweed allahayow kuwii wada qorma ee nolosha qaybsooda oo qoys wanaag iyo raxmiyo qaata nolol fiican oo uga qadarin waalidka oo eebahood fireeya allahayow qiyaamaha mandhow milicda qiiqiida oo qaar harkaaga sigala qurax kuleelkeeda qabowgii fardowsana galiyo qoomkii nabigeenna waxba se gabagaygii ila qodina waxaan ku soo qoolay qancisa ee nafsaydii macaan ilaah igama kaa qaado waa cashiriinkii waa kaasi caashaan cajiib cajiib cajiib marka heestani ma la qaaday
may de horta nici bal calaamada ilaahay anu macalin baa iska hoo waan ku kaftama un gabayada iyo waxaano aad baananu xoog u saarin marka ma jiraan runtii heese badan oo la qaadoon lehay ma jiraan runtii laakiin de way jiraan waa gabayo badan buug de waan buug dhan wanig ku qariiray buuga buug boqolaal gabay iyo heesoo dadku qoran buug baan soo wadaa iminka insha allah aan soo baxayo dhawaan aan kaga sheekeynayo sugaantii aan tiriyey marka de kaasina cishiriinkii baa ka odho dabadna hees baa ku xigta shan labaatankii heesta wadiga haya marka insha allah heesta midhaheeduna waxay odhanayaan waxa qaada aarsha axmed aarshaa qaada heestaha waa la qaadaa iyada waa la qaadaa youtubena waa loo sameeya malaha hay maxay leedahay heesto waxay tidhaahdaa wa raalidii haweenka ay rasmigii naftayda ay ramasiyo udgoon ay rahan lagu hirtaayo ay rays lagu nasaayo ay ramadaan la marinayo raaxadii adduunkaaga qarni rubuc horaantii gabadha aan ruqayliyo raasada yegleenlaay kalgacay rumoobay nasabkaan ku reeyay ay saaxiib rumaaday rafiiqii naftayda ay roonahay isu keensugo hankaygu raacee raacdada u galay ee rabbi aan ka tuugay ii rumowda anigaay rasmi leyladaan reer wada dhisnee rajo lagu farxiyo reeray helay ubad raalliyana raxmaansiiyey kalgacayl rumoobaay nasabkaan ku reeyay ay saaxiib rumaaday rafiiqii nafteyda ay roone haysku keensugo riye iyo macaan rasinkaa dhugmada leylaay rugmey jacayl wada ruxmaay weligay raxmaay riiq lagu gudbiyo ranad iyo lur iyo ogow raaftilaac jacayl lagu raftiyo rubadgihii ma arag kalgacayl rumooba ay nasabkaan ku reeyay ay saaxiib rumaaday rafiiqii nafteyda ay roone haysku keensugo intaasay tiraahdaa axmed aashe ayaa taana qaada codka laxankana b k ba u sameeyey intii aanu ka bixin fanka aad baad umahadsan tahay aad baan kuu mahad celinaya mar kale da kuwa marka insha allah afartan guuradana waan sugaynaa iyo shan iyo soddon guuradina waan sugaynaa insha allah insha allah maala isag alla isag aad baad alla ku umahadsan tahay salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha caashe heestaas u qaado axmed aarshe ee uu sameeyey halabuure axmed badda ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee caawa tan iyo kulan dambe waa caashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
raalidii haweenkan ay rasmigihii naftayday ramas ramas ramas ramsiya udgooneey dhaxan lagu hirtaay raalidii haweenkan ay rasmigihii naftayday ramas ramas ramas ramsiya udgooneey dhaxan lagu hirtaay raxadii adduunka rays allagu nastay ramadaan la madhiniyo raxadii adduunka kalgacayl rumooban nasabtaan ku riyay hal kalgacayl rumooban nasabtaan ku riyay saaxiib rumaade saaxiib rumaade saaxiib rumaade rafiqaygi noloshay runne haysku keen sugo saaxiib rumaade saaxiib rumaade saaxiib rumaade rafiqaygi noloshay runne haysku keen sugo raas wadayaag leele tuuxankaygu raacay qarni rumo coraantii gabadhaan ku khayrliyo raas wadayaag leelay tuuxankaygu raacay nasabtaan ku riyay halkalgacay rumooban nasabtaan ku riyay saaxiib rumaade saaxiib rumaade saaxiib rumaade
taasina dhegeystayaal waxaa ku dhanna haweyska washington waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan intaan mar kale ku kulmi doona hawada idaacaddeenna waanag taasoo anagoo idinle ibraahim xasan garabe daanduray nabadgelyo
raas wadayaag leele tuuxankaygu raacay qarni rumo coraantii gabadhaan ku khayrliyo raas wadayaag leelay tuuxankaygu raacay Katum